kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno safiirka mareykanka ee soomaaliya donald yamamota ayaa kulmo gaar ah toddobaadkan magaalada nairobi kula yeeshay qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya madaxda safiirka uu la kulmay waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland kan puntland madaxweynaha koonfur galbeed iyo hirshabeelle inkastoo aysan warbaahinta la hadlin haddana war uu soo saaray xafiiska safiirka mareykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in yamamoto iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo qorshaha doorashooyinka ee soo socda toddobaadkan kiiska hooyo amran maxamed cismaan xalane oo sheegtay in muddo bil ka badan ay weysanayd gabadh yar oo ay dhashay oo lagu magacaabo amaal nuur cismaan ayaa tilmaamtay ilaayo hadda inaanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda kadib markii sida ay sheegtay war ay ka heshay dowladda federaalka ee soomaaliya loo sheegay in gabadheeda loo dhoofiyo dalka denmark arrimahan iyo sida ay kusoo bilowdeen ayaan waxaan kala sheekaysanayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo si dhow ula socday maxamed kiiskan hooyo amran iyo gabadheeda oo markii hore sida la sheegay denmark ay ka yimaadeen iyo sida dowladdu ay arrintan u maaraysay maxaad nooga sheegi karaysaa jamaalow arrintani waxay soo bilaabatay kadib markii maamo amran ay la hadashay warbaahinta gudaha iyadoo sheegtay in gabar iyadoo dhashay oo ay ka soo celisay dalka denmark dalkana loo keenay si dhaqanka iyo diinta ay u barato ay weysnayd muddo ka badan bil waxay sheegtay in muddo markii ay weysnayd ay la xiriirtay c i d da kadibna waxay sheegtay inay warbixin ka heshay saraakiil ay sheegtay inay ka tirsayin ciidamada ilaalada madaxtooyada kuwaasi oo ay sheegayso inay ka dalbadeen lacag si ay gabadheedii dib ugu soo celiyaan markaas ay hadashay kadib waxaa dhacday in madaxtooyada ay soo faragelisay maalmo kadib booliiska ayaa sheegay in gabadhii oo badqabta ay heleen maam amran waxay sheegtay inay sugaysay in gabadheeda oo badqabta dib ay u arki doonto islamarkaasina dib ay ula midoobi doonto hasaatee afarlaatan sac kadib markii booliisku ay hadleen waxaa dhacday in maama amran ay shir jaraaid ku qabatay magaalada muqdisho kadibna ay la hadashay idaacadda v o a waxaana ay ka cabanaysay in gabadheeda muddadaasi afar saac aan lala hadalsiin isla markaasina aysan arkin gabadheeda marka waxaana lagu wargeliyey markaa sida ay sheegtay in gabadhii dalka laga dhoofiyo oo ay dib ugu noqonayso dalkii ay ka timid ee denmark iyadoo aan hooyadeed la kulmin waayahay bal aynu dhegeysanno waraysiga ay siisay v o eda hooyo amran maxamed cismaan xalane maya waxay lasoo xiriiro yidhi gabadhaadian kuu haynaa ama kula kulan siinaynaa ama codkeeda kuma qashiinaynaa ma jiraan haba yaraatee marka ilaahay haatan xogta aada hayso gabadha halkay joogtaa baa lagugu sheegay cabdinuur nin layira oo ah agaasimaha maxaan ku raaa madaxtooyada ayaa igu yiri inaan kula kulmaa rabaa waayo isagaa maalin dhexaa fali yiri saddex beri masiir muddo ah markii aan idaacadanka ila soo hadlay igu yiri saddex beri aan rabaa inaad isiisid macnaha markaa wixii macluumaadaha iyo cadeymihii aan hayay dhan aan la wadaag gurigiisa aan ku ballanay oo aan kula kulmay marka taas markay dhacday saddexdii beri shalay ku ekeed sabcda igu dhex waxaad ii imaanaysaa kow ii saac galabti waxaan rabaa inaa macluumaadkaas iyo gabadhaasi okay waan ku waa ku imaanayna marka anigi iyo familkiiba badan xaafadiisa ugu tagnay kale isagan oo qof mashquulsan oo ahaa adiga xalay wuxuu noo imaaday gurigiisa cabaaraan saa ufadhino u sugeynay saddex saa oo ali wax yar dhiman noo imaaday marka wuxuu igu yiri gabadhaadi way baxday oo diyaaradda qatar airways ayay raacday copenhagen ayayna sidee saa caawa ah ku aadan tahay okay marka taleefonka markaan kuwada hadlayna subixiin wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballankaa qaadaa inaan kula kulansiyo xataa haday dhacdo in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadayaa gabadhaada iyo adiga oo aan is arkin inaysan wadankaas ka bixin marka waa ku kalsooneen runtii hadalka cabdi muxuu cabdinuur laakiin xalay markuu yiri gabadha oo see ku baxday aan ku yiri soo adigi lahaa gabadha anan kula hadashiin ma baxayso markaasuu yiri walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaadi ay baxday sideed saac habeenimana ay copenhagen ku aadan tahay marka saa ogo bas waayaa waan ku yiri waan kasoo tagnay maanta warka waxaan sameeyey waxaan raadiyey dadka shaqeeya airboortka aqaano ayaan weydiiyey aan ku iri qatar airways maalinta talaadada maalinta ha arbaca sabna maanta shalay talaadadeed ha maalinta talaadada ah may baxdaa waan ku iri halii baaro waxaan soo ogaaday inaysanka shalay flight qatar leeyahay dhanba aysan ka bixin wadanka muqdisho wadanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho aysanba ka bixin qatar airways saakay ayaan cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku iri cabdinuur dhegeysa shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii qatar airways raacday copenhagen saddeed saacadinimo ay kuay ku aadan tahay waxaana soo ogaaday in qatar aysan shala bixin ay ku dhacday war aan macnaha hubanayn inaa anig siiso inaa qofkaan qofka maqan yahay in kale geerimidna kuma hayo mana layla hadalsiin mana arkin saasay ugu qasabtay marka maanta inaan intaan soo akhristo haddana idaacaddii a iraado bulshada soomaaliyeed shala waxaa loo soo bandhigay in gabadhaydan dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin layna hadalsiinin taasaan marka anigana soomaalida la wadaaga maanta kii hore ma gabadha ma denmark bay ka timid ha ha aan denmark kasoo guurnaa goormeed soo guurteen sanadkii horean kasoo guurnaa denmark ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inay gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto cadayn kara maxaan ku cadeeya walaal qofka haddii xataa lagu yiri qofkaagi ani gabadhayda anaaba raalli ka ah inay laabato xataa hadday laabato qof weyn ha laabato maba la diidan laakiin waxaa la rabaa in mawaaridkii intaas balansalaya wardadii hayaadkii ka tegay cunto aan cunaynin maalmada iska dawareegaysa c i d iyo xarumaha amniga in macnaha la yihahdo gabadhaadii way baxday maxaa cadeynaya buu baa rabaa marka gabadhayda inay baxday anaaba raalli ka inay ka baxdo wadankan saa lagu qabsanayo ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd lagu qanciyo ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd maxayse tahay tallaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan sanadkan eighteen gabadha sideed tan soo jirtaa midan kale oo boliisku leeya gabadha maamada afar toban ay sheegta ani gabar da-deed hore umaan sheegin qofkana waxaa fiican markuu qof weyn oo mas-uul yahay hadalka uu dadka bulshada la wadaagayo inuu ka fiirsado waxay leedahay ilaayo hadda xitaa ma xaqiijin karo inay danma ku laabatay in kale inkastoo warbaahinta qaar lagu soo bandhigay tali ku-xigeenka boliiska oo wareysanaysa gabadhii amaal nuur cismaan su-aalaha ay weydiinaysaan ay ka mid ka ahayn badqabkeeda iyo sida loola dhaqmay marka bal dhinaca dowladdu maxay ka yidhahdeen dhinaca dowladda runtii waxaad moodaa in arrintani ay si gaara iyagu u taabatay gaar ahaana maama amran oo iyadu dabcan sheegaysay in ay qofka ila xiriiraysa oo ahaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada agaasimaha laftigiisa uu v o da la hadlana wuxuu yidhi cabdilkafiir horta waxaan ka dhegeystay waraysiga dayla dhaanta hooye amran xalane iyo ayeeyo case tv-ga dalson kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin tv-ga agaasimo ka ah kadib gabadhii waan la xiriiray waxaan ku yidhi ninkaasaan ahay dadkaa inay ku gaaray aan la socdaa leelimaa ma ujeedisay ciidamada madaxtooyada waxaan jeclaan lahaa inaan is aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo yani eedeyn la eedeeyey askari madaxtooye ilaaliya sumcad daro keliya ciidamada kuma ahe wuxuu ku yahay dowladnimada marka cabdinuurow eedeyntu maxay ahayd eedeyntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliim dugsi a kasoo baxday gabdho kale ay duursadeen kadibna askar madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kahaysteen gabadheeda inay tuhunsan tahay inay nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan marka adigu marnaba waxaad leed dahay uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miyaa cabdi nuur anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaale wixi dadaal ahin ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadha loo heli lahaa kaasi waxa uu agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo ka jawaabayay eedda hooyo amran maxamed cismaan xalane ee u jeedisay madaxtooyada soomaaliya waxaana amran ay dhinaca kale sheegtay in ilaayo hadda aanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda oo sida dowladdu ay sheegtay dib loogu celiyay dalka denmark oo warbaahinta qaarkoodna laga arkeeyey iyadoo ag fadhisa mas-uuliyiin ka tirsan waddanka denmark oo la sheegay in dib loogu celiyey gabadha amaal nuur cismaan iyadoo aanay waalidkeeda gaar ahaan hooyadeeda oo muddo laba bilood sheegtay ee weysanayd aysan la hadlin ama aysanba arkin guud ahaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo